aw yaqtaridu cala maaliki ama maaligu ku ama ahanba wax alla waxa uu yaboohinayo uu qori inuu laqalashkaa uu ku yaboohinayo hadhow ninkii ilaha markuu soo baxun baa lagu dallici wain akhada litamallukin haddaba wuxuu u qaaday shaygan waxba aad ka yar hayo aada milkidiid lazimathu waa ku waajibaysaa tacriifka qarashkiisa manatu tacriif waa ku waajibaysaa maxayna dheeftii isagaa leh ama ha milkay ama yuu milkayna mar hadduu tamallug u qaaday markii horeba isagaa laga doonaya waqiila in lam yatamallak haddaanu milkiin oo waa maxay dee waxaa soo baxayba ninkii lahaa ayaaba soo baxo wixii ka qaatay facala maaliki maaliga ayay guudkiisa saarantay buu leeyahy masalan shaygii hadduu aada milkiid u qaaday qarashii iyo wohinta isagaa laga rabaa qiilka hore wuxuu leeyahay ama shaygii ha milki oo saaxa ku qaato qowlka hore ama maaligiiba ha soo baxo iyo wohintii intuu ku soo baxo ha qaato mar hadday niyadiisa ku jirtay shaygaa aada milkiid qarashkii isagaa laga doonaya qiilkaa wuxuu leeyahay war may aanu kala eegno haddaan maaligii ilaahay ku soo saarinoo ninkii sidii yaboohinta dabadeed uu ku qaatayna dee qarashkii isagaa lagu leeyay haddiise inti yaboohintii uu maaligii ku soo baxay oo maaligii wixiiba tirsado u darisay maxaynu ninkii qarashka u saaraynaa ninkan loo yaboohinayay aan saarno walasaxu asaxu ana alxaqiira shaygii liitay laa yucarafu sanatan sanad lama yaboohinaya bala zamanan wakti ayaa la yaboohin yudanu la maray ana faaqida uu ka waayey yucradu canhu inuu ka jeesanaya qaaliban sida badan waxa uu sheekhu leeyahay waxa aan soo tilmaannay waa shaygii weynaa ee qofka uu ka lumay dee aan sanad ilaa weyne meelahaasun wareegayo dadkan weynu weydiinayo qowlka asaxi haddaba waxa weeye shaygii xaqiirka ahaa shay yar ee maalna ahaa inaan sanad la yaboohinaynin oo muxuu ku qadaran yahay yacni waxa weeyaan buu leeyahay waa shaygaa malaha la isleeyahay qofka waayey aadna uga murugoon maayo aadna u daydayi maayo maxayna waxay ku tusinaysaa markaa wixii inu wax iska liita yahay himka boqol shilin oo kale ama shan boqol oo kale hadday kaa lunto waxba waddadii aada soo martayna dib u raaci maysid maqaaxidaad fadhiisatayna dib ugu noqon maysid waad iska soconno markaad iska weydo laakiin haddii boqol dollar kaalmo ama konton aad meel u waday hadday kaa lunto dee kollay waddadiina dib baad u yar qaaday ciddaad isla taagtay bakhaarka aad gashayna waad ka yarda daba wareegi uun marka culamada qaarkood baa dee beriga hore diinaar bay yidhahdeen qaar baa dirham yidhi qaarna waxay yidhahen maye waxaa yar waa wixii aan tuugga gacanta lagu goynin dee waa rubuc diinaar markaa wixii ka hooseeya waxaana loo daliishaday caaisha waxay tidhi laa ba'sa bimaa duuna dirham an yastanfica bih dirham wixii ka hooseeya hadduu qofkii iska hela iskaga intifaaco waxba kuma jiraan isaga markaa sanad la yaboohin maayo maxaa yaele qofka dee waayey waxba doondooni maayo sanad laakiin shaygii weynaa ayaa khilaafsan marka asax baynu ne qowla korji wuxu leey sanad baa la yaboohinaya xadiidkii sanad unbuu sheegay mar hadduu sanad sheegay shay yar iyo shay weyniba isugu mid weeyaan oo waxaana dee halkaana uu sii daliila rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu soo maray timir waddo taalla markaasaa wuxuu yidhi lawlaa naksha haddaanan ka baqanayn an takuuna min asadaqa la akaltuha haddaanan ka baqanayn xabaddaa timir inay sadaqatay waan cuni lahaa eega rasul wixii waa maal oo waa xabad timirahoo dee macaankeeda leh oo waa maal markaa rasuulkii ma odhanin waan yaboohin lahay oo caynkaa ma odhanin waan iska cuni lahay buu yidhi haddaanan sadaqo ka baqanaynin marka waxa yaree noocaasa aan qofkina dib u sii eegaynin in la yska cunayo oo aan yaboohinteedu caynkaasi ahayn ayaa halkaa laga fahmay haddaba bale zamanan baa la yaboohin yudanu la malaynaya ana faaqidahu ka waaya yucridu canhu qaaliban si badan inuu ka jeesanayo waktiga lays odhanayo ninkii lahaa way iskaga jeesanaya kii waayey waa iskaga jeesanaya intaasunbaa la yaboohinaya a maalin unbuu ninkaasi hadal haynaya warwareegaya maalintii un baa la yabohin waxay leeyihiin waxaa habboonayd inuu laag geliyo bale zamanan buu yaboohin yudanu la maray ana faaqidahu laa yucridu canhu inaanu ka jeesanayn muddada aanu ka jeesanaynin ee uu daydayaya ayaa la yabohin qaaliban saban sidaasay ka wanaagsanayd bed faslun fii ma tumlaku bihi luqata wixii baadida lagu mulkinayey ayuu halkan inooga gelaya idaa carafa markuu yaboohiyo sanatan sanad lam yamlikhaa ma mulkinaya xataa yakhtaarahu ilaa intuu ka doorto bilafdin katamallagtu weeye waqiila waxaa la takfiin takfiya aniyatu baa ku filan waqiila waxaa la yamliku bimudiyi sanati sanada tegitaankeeda ayuu ku mulkinaya waxau sheekhu leeyahi ninkii baadida tamallug u qaaday marka uu yaboohiyo sanad lam yamlikhaa ma milkin oo ma milkinayo arrinkaa xataa yakhtaarahu ilaa uu dee tamallug mulkin uu doorto bilafdin hadal uu ku doorto waa maxay ka tamallug waan mulkiyey maltaqatu waxaan qaaday waan mulkiyey ha yidhaahdo waa inuu hadalka ku dhawaaqaa u yidhaahdaa waan milkiyey shaygii oo qofkii hadlayey qiil baa wuxuu leeyaha takfi aniya mi niyadda ayaa ku filan iyo wawinta debe niyada isagoon waxba ku hadlin mar hadduu niyeeyo tacriifka dabadi inuu shaygii mulkiyo waa iskaga filanta qiil baa wuxuu leeyahay maya yamliku bimudiyi sanati sanadiiba hadday tagtay waa mulkinaya dee qasadkiisii hore ayuun baa lagu kaafdoomayaa markii hore u qaadaya isagoo aad mulkideedu ma qaadin wixii lagu mulkinayo yaboohintiina sow lama imanin wuxuu leeyahay ha qaataun waxba yaanu tamallagtu iyo midtoon odhan fain tamallaka haddaba hadduu mulkiyo fadahara almaaliku ninkii maalig ahaa baa mursoo yidhi waatafaqaa waxay isku waafaqeen calaa raddi cayniha fadaaka daahirun weeye mid muuqda wain araada hadduu doono cayntii almaaliku waaraada almultaqiduna alcuduula iilasho uu doono ilaa bedelahaa loo iisho ujiiba almaaliku maaligaa la ajiibaya fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay ninkiibaa sanadkii wuxuu yaboohiyaba cid waayey dabeedna waa mulkiyey fain tamallaka hadduu mulki waa mulki fadahara almaaliku ninkii oo ka duulaya ayuunbaa yimi intaaba waan soo socday buuhi beri horaa jornaalaa ku qortay inay soo gaadheen intaaba waan soo socday shaygiina waa iska baaqi oo waa joogaa fadahara almaaliku watafaqaa calaa radcayna maaligiina waa yimi shaygiina waa joogaa waxay isku waafaqeen shayga cayntiisii lexdo wuxuu le neefkii wa kaase ii soo saaro waa yahay waa ku sarqa fadaaka kaasi daahirun weeye maxaa yeele xaqa labadoodan un baalo ma gudbayo hadday iskala raali noqdeen waa kaa wain araada almaaliku wain araada haa hadduu doono caynti almaaliku war neefkeygaasaan anugu doonaya bahashaydaasaan anugu doonaya mala xiridaysaan doonaya aad bay u badin jirteen waraada almultaqidu multaqidkina wuxuu doonay alcuduula ilaa bedeliha bedelkeeda in loo leexdo waar qiimaheeda qaada buu yihi neefkan hadda waan ku tabcayo dee sidaad ku ogeyd maaha e bedelkeeda qaado qir iyo qir bay isku noqdeen ujiiba almaaliku maaligaa la ajiibaya fila saxi haddaan qabanno maxaa yeele rasuulku wuxu uhi fain jaa saaxibuha yowman min addahri faaddiha ilayhi hadduu yimaado maalin ka mida waktiga si taanigu wuxuu leeyahay harmaya ninkan qaaday baa loo rumaynaya maxay ninkani waa milkiyey shaygan soo maynaan lahayn wuu mulkiyey dee mar hadduu mulkiyey waxaan isagu mulkiisa kaa hore ka mulki wareegte wuxuu idhaa qaado un ha qaato wain talifad hadday dhimato way dhimatay hariima milahaa iyadoo kaleu magdhabi aw qiimataha ama qiimada yoma tamalluki maalintuu mulkiyey u qiimahay wain naqasad hadday nusqaantana bicaybin hadday ku nusqaanto falow waxa u suna akhdaa inuu qaato maca alarshi arshi maci fila sax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii maaligii uu yimaado iyadoo shaygii luqadada ahaa dhimatay xisan oo sharcan bay u dhimatay shaygii maba noola ama shaygii wuu waqfayba sharci ahaan bay u dhimatay markaa hanima milaha hadday miliye ahayd nacasarahu kaydun aw wasnu wajaaza fiihi salm hadday ahayd maalkeedi buu magdhabi aw qiimataha buu magdhabi hadday mutaqawimo tahay qiimada halkee laga fiirin yowma tamalluki maalintuu mulkiyey waa maalintay cayntu damaankiisa gashay maalintuu mulkiyey maxaa qiimaheedu marayun baa laodhan intaa intii baa laodhan iska bi wain naqasad bicaybin haddaba waxaa nusqaamay ceeb ayay ku nusqaantay shayga ceeb baa ku dhacdo nusqaan buu leeyahay falow maaligi wuxuu le aqdaama cala arshi inuu macal arshi ku qaataa buu leeyahay oo inta neefkii la shaygii la qiimeeyo ceebtani waxay keentayna la eego iyadoo saliimana la qiimeeyo ceebtani waxay keentay waxa la iyadoo bilaa ceeba waa boqol iyadoo macalceebana waa siddeetan labaatankaa iyo shaygii inuu isku qaata ayuu leeyahy maxaa yeelay dee dhammaanteed madmuun bay ku ahayd bacdigiina waa la mid qaacida ayaana waxay tahay maa dumina kulluhu bitalafi dumina bacduhu binaqs ama cinda naqs maa dumina kulluhu wixii dhammaantii lagu magdhabo bitalafi hadduu dhinto dumina bacduhu barhkiina waa lagu magdhabaa binaqs nuskaanta ama cinda naqs markuu nuskaamo taanigu wuxuu le wax arshiya maraya shaygiisuuna qaato waydadacaahaa markuu sheegtay rajulu nin walam yasifaha aanu sifaynin walaa bayinata markhaatina aanay jirin lam tudfac ilayhi loo dhiibi maayo ee waa in wasafaha hadduu sifeeyo wadanna uu marayo in sidqa horintiisa jaaza dafcu ilahi in loo dhiibaa bannaan walaa yajibu waajibna maha cala madhabi haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekho ninkii baa yaboohiyey bacdidii nin baa dabeedna sheegtoo yidhi anigaa leh waxa aad sheegayseed yaboohinaysiiyo lacagta anigaa le buud waa wuxuu idhi sifayso lacagtaadu seehe war sifadeedii waxba ka garan mayno meelun baanu ka soo qaadno way naga dhacdaye nasiib uhi annagaa leh walaa bayinata wax markhaati ah oo u sugayaana meeshaa ma joogo ninkan baadida hayaana inuu leeyahay ma garanayo lam tudfac ilayhi loo dhiibi maayo hayle rasuulku sala la sl wuxuu ihi haddii dadka la siinayo bidacwahum waxa sheegashadooda haddii lagu siinayo dadka wax oo nin walba wuxuu sheegtay gacanta u loo gelinayo dee dad baa dimaa'am waa rijaalin waa amwaalhum dee dad baa dhiiggooda iyo xoolahoodaba la sheegan la la qaadan laha haddii gacanta u loo gelinayo walaakina albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa manankar ninkii wax sheeganaya markhaatiyo caddayn baa laga raba soo sheegan ma sheegan sumadi anal soo caddaysa wey waydaa wasafa haddaba waa sifeeyey ninkii sheeganaya baa sifeeyey wadanna multaqiduhaa kan qaadayna wuxuu malaynayaa sidqow inuu run sheegayo isaga lafdiisu waxbuu da qiyaasaya ninkii baadida haye ninkii markuu sifeeyo ee uu sifooyinkiisa u fiirsado ayuu maleeyey runtiisa jaaza waxa banaanaa dafcu ilah inuu dhiibo isagoo malihiisaa ku dhaqmaya walaa yejibu mana waajibayo maxaa yeele ninkani waxbuu sheeganaya bayinu u baahan yahy inaad u dhiibtaa way bannaantay laakiin waajib maaha oo xaq wuxuu leeyahay ninka baadiga inu la markhaati la kaale waad sheeg sheegaysaa oo inay kugu dhacday iyo in kale inaad markhaati la kaalaydaa fa in dafaca haddaba hadduu u dhiibo ninkiibuu u dhiibay kii uu sifeeyey fa aqaama aakharu bayinatan bihaa mid kale markhaati soo joojiya shaygaa inuu leeyahy xugudeeda le isagaa loo wareejin fa in talifad hadday dhimato cinda waqtiisa falisaaxibilbayinati markhaatiga nin kale waxa uu leeyahay tadminu lmultaqid inuu ka magdhowdo ninkii qaaday walmadfuuca ilayhi ka loo dhiibay inuu ka magdhowdana wuu leeyay waalqaraaru calayhi sugnaanshuhuna kaa madfuucu ilayhigaabu ahaaday waxau sheekhu leeyahay masalan baadidii baa ninkii helay wuxuu u dhiibay kii sifeeyey nin baa baadii hayo baadidii buu ayuu yaboohiyey nin baa dabeedna sheegtay oo tilmaamay ninkii sifeeyey buu u dhiibay markuu u dhiibay baa fa aqaama aakharu bayinatan bihaa bihaa biannaha milku mid kale markhaati soo joojiyey oo yidhi shaygaa aad ninkaasi uu sheegtay ead siisay aniga ayaa leh inaan leeyahayna markhaatiyadaasaan haystaa xuwilad ilayhi kii un inta laga soo maroojiyo kan kale ha loo dhibo maxaa yeelay dee bayinadani iyo markhaatigani waa xujo cad oo waajibinaysa in loo dhiibo laakiin sifadani may waajibinaynin ninka in loo dhiibo haddaba fain talifad cindahu ninkii loo dhiibay ee sifada qura loogu dhiibay ayaa agtiisa ku dhimatay ninkiina markhaatiyuu soo taagay falisaaxiibilbayinati ninkaa markhaatiga keenay wuxuu leeyahay tadmiinu lmultaqid ka qaaday inuu magdhowsiyo ka magdhowdaa buu leeyahay oo yidhaahdo saw adigu shaygii baadi maad helin baadaydi saw maan caddaysa anigu inaan leeyahay saw cid aan lahayn adigu umaad dhiibin lacagteedii halkaa idhi haddii laakiin uu marka horeba ay maxkamad isla tegeen oo maxkamaddu ay go-aan ku riday in loo dhiibo ninkaani magdhabi maayo walmadfuuca ilayhi ka loo dhiibay ee sifada loogu dhiibay inuu ka magdhowdana wuu leeyahy kii qaaday baadidana inuu ka magdhowdo wuu leeyahy walmadfuuca ilayhi kii loo dhiibay inuu ka magdhowdana wuu leeyahy waalqaraaru calayhi sugnaanshaha damaankuna isaga ayuu ahaaday oo masalan hadduu kan hore multaqidkii xataa ninkan sii siiyo isagu ku yeelanaya faqaraaru damaani calayhi qasbi baynu kusoo marnaan waa fahmaysaan qultu waxaan idhi nawawi haddaanahay laa taxilu luqadatu lxaram xalaal maha xaramka baadidiisu litamalluq in loo qaado cala saxiix wayajibu tacriifuha yaboohinteeduna waa waajib qaطcan khilaaf la-aanba waxa uu leeyahay sheekhu ma banaana xaramka wixii masalan laga hele baadiyahi litamalluq in loo qaado yani shayga aad mulkiyada in loo qaado ma banaana laakiin aada ilaalisid waa loo qaada cala saxiix haddaan qabano maxaa yidhi xadiis saxiixayn ayaa wuxuu ahaa in hada albeled beledkan oo maka ah xaramahu llahu ilaahay baa xaram ka dhigay laa yaltaqidu luqadatahu ilaa man carafaha baadidiisa ma qaadayo ninkii yaboohinaya ayuunba qaadaya laa taxilu luqadatu ilaa limun limunshidin riwaaya bukhaariga xalaal uma aha baadidiisu ilaa nin yaboohinaya mooyaane wayajibu tacriifaha in la yaboohiyaana waa waajib qaطcan khilaaf la-aanba in la yaboohiyaana waajib weeye wallahu aclam abulaqii laqiidkii ayuu kitaab yahay laqiid waa bimacnaa faciil oo bimacnaa mafcuula waa malquud waa kii la qaaday markaa laqiid ama malquud waxaa looga jeedaa ama uu yahay ama lagu xadeeyaa waa sagiirun manbuudun fii shaaricin aw masjidin waa qof yar ama labhaada ama dhadig ha ahaadee oo la tuuray waddo lagu tuuray ama meel masaajida lagu tuuray ama meel kaleba lagu tuuray laa kaafila lahu macluum cid kafaalaynaysa oo la garanaya oo haysaana aanay jirin kaas ayaa laqiid la yidhaahdaa markaa dhowr waxyaalo ayay ugu yeedhaanoo mambuudu way yidhaahdaan waa kii la tuuray oo waxaa laga ictibaarinayaa xagga hore ee tuuridda marna malquud baa la yidhaha ama laqiid oo waxaa laga fiirinayaa xaggan qaadidda cidda qaadaysa marna daci baa la yidhaahdaayo waa sheegashada iyo ku tirsanaanta ciddan qaaday markaa kaa horena waxay ahayd baadidu markay ahayd aadami kayrkii halkan laqiidkuna waa markay baadidu tahay aadami waxaana u asala ilaahay hadalkiisa watacaawanuu cala albiri waataqwa isugu kaalmeeya biriga iyo ilaahay cabsiisa wafcalu lkhayra khayrka sameeya baa ilaahay yidhi dee ilmo yar oo la tuuray oo aan cid gacanta ku haysaa aanay jirin qaadidiisa iyo barbaarintiisu khayr la samaynayo iyo biri weeye arkaanta uu leeyahayna waa saddex laqiid oo kaa yare markaa la tuure ee la qaadaya multaqid oo ka qaadaya iyo iltiqaadka qaadidda ah rugniga haddaba qaadidda ayuu inooga bilaabo wuxu uhi iltiqaadulmanbuudi kaa la tuuray qaaditaankiisu fardu kifaayatin waa fardu kifaaya wayajibu waxaa waajibaya alishhaadu maragelin calayhi qaadida in la marageliyaana waajib weeye fila saxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ilmaha yaree la tuuray in la qaadaa waa shay fardulkifaaye a weeye dadka oo dhan waa ku wada waajibayaa haddana cid ka midi haddii ay qaado oo ay xadaanayso i badbaadiso waa ka dhacayaa dembigu intii kale waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiica ilaahay markuu nafda ka hadlayey qofka nooleeya wuxuu ka dhigan yahay dadka oo dhan mid wada nooleeyey markaa aadami muxtarama weeye oo in la ilaaliyo ayaa waajib noqotay waa sidii qofkii markaa cunto cid kale leedahay u baahday nafdiisu ay ku baxaysay weliba kanaa ka sii awlaysan baa la leeyahy o dee qofkan qaangaarhka ah ee caqli kale ee masalan gaajoonaya meelahaasaabuu dee isagu wax ka doonan karaaye laakiin ilmahan yari dee meeluu u kacayaa ma jirto waa marka dee ummad fara badani ay ogaadaan ayuu noqonayaa fardulkifaaya haddii se aw cid quri uuni ogaato ciddaas fardulcayn buu ku noqonayaa wayajibu lishhaadu calayhi fila saxi ishhaadna waa waajib inuu marageliyaa marka uu qaadayo inuu marageliyaana waajib weeye oo dee beryaha hore sheekhu dabteed wax la addoonsanayey ayay arrinkan ka hadlayeen oo si aan uba odhanin dee waa addoonkaygii ayaa markaa inuu markuu ilmaha yar qaadayo inuu marageliyo loo waajibiye taanigu wuxuu leeyahy waxba waajib maaha oo waxaan wa iska ammaana o waxba looma baahna buu asaxa muqaabilkiisu leeyahay wainamaa tahbutu waa sugnaanaysaa wilaayatu liltiqaaqi qaadidda wilaayadeeda waxay u sugnaataa limukallafin qof mukallafa xuri xurin oo xora muslimin oo muslima cadlin oo cadil rashiidin oo toosan waxau sheekhu leeyahay waxay haddaba wilaayadan qaadiddu wilaayadan qaadidda ah ee weliga ka noqonayo waxaan ew gacanku hayntiisa waxay u sugnaanaataa un macnaha qofkan yaree la qaaday inuu qofkii gacanta ku sii hayo oo isagu xadaaneeya waxay u sugantaa limukallafin qof mukallaf ah marka uu qaado qof mukallaf mukallafna waxaa la yidhaha murakab mushaa'ina waa baaliq caaqila markuu kan qaada yahay baaliq caaqila ayay wilaayadii iltiqaadku u sugmaysaa iyo sii hayntii iyo xadaanadii xurin oo xor ah amaa labaadee mahadda digaadeen muslimin oo muslima haddii ilmahan islaanimadiisa la xugminayo wey cadlin oo caadil ah hayle waxani waa wilaayo cid kale laga noqonayo arrimahani waa laga maarmaan sidii qadaha oo kale rashiidin oo weliba rashiid ahoo qof hanuunsan oo toosan ah inta sifooyinkaa leh ayaa wilaayada qaadid oo ay u sugnaatayo qofka gacantiisa lagu daaya oo xadaaneeya haddaba ixtiraasiyadiisina waa kane wuxu uhi walow iltaqada hadduu qaado cabdun addoon bigayri idni sayidihi buu ku qaada intuzica minhu waa laga siibi fa in calimahu sayidkii hadduu ogaado fa aqarahu uu ku sugo cindahu agdiisa cindahu agtiisa uu ku sugo alkaa yidhi aw iltaqada ama uu ku qaado biidnihi fasayidu sayidku almultaqidu ka qaaday weeye waxau sheekhu leeyahay isagoo inoo sheegaya yacni ixtiraasgii masalooyinkaa hore haddii uu qaado buu idhi addoon waxaanu idhi waa inuu xor yahay qofka wilaayada qaadidu ay u sugmaysaa waa inuu xor yahay inu hadduu addoon qaado bigayri idni sayidihi sayidkiisii oon odhanin meelaha bal waxaad ku aragtay ilmaa inoo soo qaadaan odhanin ayuu qaaday intuzica minhu ilmaha waa laga siibi buuhi oo waa laga qaadayaa maxaa looga qaadayaa xadaanadan iyo ilmahan hayntiisu tabaruc weeye waa waa xor ilaahay qofku uu u geysanayo dee kana markaa tabaruc ehel umaaha addoonku dafain caliba buuhi sayidkii ayaa ogaaday sayidkii ayaa ogaaday addoonku inuu ilmo soo qaaday fa aqarahu cindahu agtiisa ayuu dabeedna ku daayey oo wuxu uhi iska hay aw iltaqada biidnihi ama markii horeba sayidka idankiisu ku qaado sayidkaa yidhi soo qaad fasayidu almultaqidu huwa almultaqidu sayidka ayuu noqonayaa ka qaaday ee wilaayadu ay u sugmaysaa addoonkana naayibuunbuu xagga qaadidda iyo tarbiyada kaga noqonaya oo gacanta addoonku gacanta sayidka ayuunbay la mid tahay walow iltaqada hadduu qaado sabiyun baa qaaday ow faasiqun ow maxjuurun calayhi baa qaaday ow kaafirun baa musliman qaaday intuzica minhu waa laga siibi waxau sheekhu leeyahay hadduu qaado sabi ama mid waalan ayaa qaaday ilmo yaroo la tuuray ama mid faasiqa caadilbaynune faasiq baa qaaday ow maxjuuru calayhim bisafa mid isba tiisiba ka soo bixi waayo safiihnimo loo sharay oo tasarufkii xoolihiisaba looga joojiyey ayaa dabeedna ilmo yaroo cidlo yaal isku raray ow kaafirun musliman ilmo yaroo muslimahoo la tuuray ayaa mid gaali isna isku raray intuzica minhu waa laga siibi waa laga qaadayaa maxaa yeelay sabiga iyo ka waalani dee ehel umaaha kan faasiqa isagana dee waa qofka mutahamkaah ee xun kan lafdiisa dee safiiha ah dee tiisii ayaa lagu aamin waayey tu kalena dee ma iyana tu kalena kasii awlaysan gaalna muslim weli uma noqon karo haddaba intuzica un baynu dhowr jeernile ciddan ka siibaysa ka qaadaysaa waxa weeye waa xaakimka dadka muslimiinta xaakimkooda ayaa ka qaadaya walow isdaxama hadday isku cidhiidhiyaan inaani laba ayaa calaa akhdihi qaadidiisa isku cidhiidhiyey jacalahu lxaakimu xaakimku wuxuu yeeli cinda man mid agtii ayuu yeeli yaraahu oo isagu ra'yo minhumaa labadood ka mid a aw ama min hayrihima ama hayrkood ka mid a wain sabaqa axaduhumaa midkood hadduu u horreeyo wain sabaqa waaxidun hadduu mid u horreeyo faltaqadahu dabeedna uu qaado munica alaakharu min musaaxamatihi cidhiidhigiisa waa loo diiday waxau sheekhu leeyahay haddii ay isku cidhiidhiyaan laba mid waliba inuu qaado ehel uu u yahay oo shuruuddii laga helo mukallafaan oo xornaan oo muslimaan oo cadlaan oo rashiidaana ayaa waxay isku cidhiidhiyeen calaa akhdihi ilmo yar qaaditaankiisa mid waliba wuxuu aniga ayaa qaadaya sidii bay dabeetana iyagoo isaga lusho midba gacanta haysto midba gacan haysay dabeedna isla yimaadeen maxkamaddii jacalahu lxaakimu cinda man yaraahu minhuma labadooda un ha eego kii uu is yidhaahdo waa u fiican yahay kaasun ha agtiisa ha yeelo oo minhumaa labadooda ka ahaaday ow cinda man yaraahu min hayrihimaa ama yacnii cidda kale ee hayrkood ah cidda kale ee hayrkooda masalan qaadid maaha masaladani masale dambaa qaadidda ahe ilmihii oo halkan yaalla ayaa ayay isku qabsadeen labadiiba halkan isku riixriixaya oo isku rifaya anaa qaadaya anaa qaadaya ilmina halkan u yaallaa dabeedna markaasaa la ysugu yimi mar haddaan midkoodna aanu qaadine ay sidaa isugu haystaan ay dul taagan yihiin ama labadooda kolba kuu doonaabuu u dhiibi ama cid kaleba leannu xaq dee midna kuma lahaa intaan la qaadin ka wuxuu samaynuu sida u dheefta badan wayn sabaqa waaxidun mid baa haddaba u soo horreeyey faltaqadahu dabeedna ilmihii buu qaaday ka kalaa dabeedna dabada ku dhegay isagoo ilmihii iska siita ayuunbuu mid kalena ku dhegay munical aakharu min musaaxamatihi cidhiirigii war ka joog baa la odhan adusoo ninkanoo sita un uguma adiman ka joog baa la odhan maxaa yidhi rasuulku sala alla alay slam xadiidkii abu daawuud man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi axadun qofka u hormara shay aan u hormarin qof kale fa huwa axaqu bihi isaga ayaa mudan waxaynu nidhi laakiin faltaqadow intuu usoo horomaray ayuu qaaday hadduu ha u soo horreeyo hadduu la yaabo inuu isdul taago oo dabeedna mid kale uu yimaaduu qaado kuma qabsan karo markaa ila wuu isdul taagay una muu qaadinay wain iltaqataahu hadday qaadaan macan mar ayay wada qaadeen wahumaa ahlu labadooduna ehel ayay yihiin qaadeen fal asaxu annahu yuqadamu waxaa la hormarin haniyunba calaa faqiirin laga hormarin wa cadlunba calaa mastuurin laga hormarin fain istawaya hadday sinmaanna u qurica waa loo qori ridi waxau yidhi sheekhu haddii ay labadii nin mar wada qaadaan taa hore waxaan idhi waa labadoodiio dul taaganoo isriixriixayo oo isku haystaa tanna mar unbaabay siday isu barbar socdeen unbay hortooda ku arkeen oo midba gacan unbu ku dhego kor bay u wada qaadeen wahumaa ehelun labadoodiibana ehelbooyin qaadid waana isqabsadeenoo isu dayn waaye fal asaxu labada nin waa la eegayoo yuqadamu waa loo maqaniyo calaa faqiirin labadana midna waxoogay buu iska haystaa midna qarnacbu ma hayo dee waxaa la odhan waar kaagana waxba hayno naftaadii baad ayabad uqiila'daye iska daayun baa la odhan kanaa kanaa balwaxaye eh masalan hadday bakiil iyo faqiir iyo ay kale yihiin bakiil iyo hadday nin dee deeqsiga kale yihin kaa deeqsiga un baa lagu hormarin oo la kala yaqaano wa cadlun calaa mastuurin ninkii caadilka ahaa ee la garanaya ee xaakim agtii laga tasgeeyey ayaa loo calaa mastuuray midaan cidiba garanayn mastuurku waxa weeye waa mid qof iska caadi ah oo aan fisqigiisana la ogeyn cidina tasgiyeynin ayaa mastuur le mid iska asturan oo aan sidaa cid usii garanaysa aanay jirin labadaasay is haystaa war ninkan miyaanu ninkii caadilkaah maalintii dhaweyd halkan maxkamadda markhaatiyada lagu soo taagay inuu caadiliya mee waa kii oo kani muxuu adee kan cidana garanmaysa suuqunba iska joogjooga war kan isaga dhiibun baa laodhan fa in istawaya hadday sinmaan labadoodii sifooyinka oo dhan waa iskaga mid waana is haystaan uqrica baynahuma waa loo qori ridi wax kala mudnaansho ah ayaan jirin sharciyadii xataa inaga horreeyeyba waa ku bannaanaydoo xagga kafaarada oo kale id yulquuna aqlamu ayuhum yakfuru maryama waa tii aayaddaasi inoo sheegaysay sharcigana wax khilaafsan ee kuma soo aroorin meelaha qaarkoodna rasuulku de isagoo uga qorriday marka dumarka uu safrayo dumarkiisa tuugxaysanayo waa u qorridi jiray wa idaa wajada markuu helo beladiyun nin reer magaalaba laqiitan ilmo la tuuray ayuu helay bibeladin buu ka helay falaysa lahu ma sugna naqluhu ilaa baadiyatin inuu baadiye u raro wala socon lahu waxaa u sugna naqlahu inuu u raro ilaa beledin aakhira beled kale inuu u raro ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay nin beledi ah waxa uu halkan sheekhu dhowr arrimood buu inooga sheegayaayo beledi iyo qarawi iyo badawi waa saddexdaa xadari buu markaa iyadana inoo raacin doonaa markaa beledigu dee waxa weeyaan kaa baadiyaha deggan badawiguna waxa weeyaan waa kaa baadiyaha deggan qarawiguna waa kaa tuulada deggan xadariguna waa kaa meesha la jooga un deggan weeye markaa haddii masalan ay waxooga yar tahay waxooga yaroo de degmadaas hadday waxooga yaroo isu urursan ay tahay qaryaa la yidhaahdaa haddii ay weyn tahayna beled baa la dhaha haddii ay sii weynaatana madiinay noqonaysaa hadday iska dhulbeereed iyo wax inkaasun tahayna riif baa la yidhahdaa hadday wuxu uhi belediyun baa helay nin oo reer magaalah ayaa laqiidan ilmo yarbuu beledin buu ka helay fa laysa lahu naqluhu ilaa baadiyatin inuu tuulo mar inuu baadiye iyo markaa adhi adhi raaciyo ma laha maxay cillada haddaba loo diidayaa ee bacdimaaba beled laga helay baadiye loogu diidaya waa maxay laba cilloba way yidhaahdeen labadaa cillaa khilaaf badani ku dhismayaa qaar waxay leeyihiin waxa aanay u bannaanayn beledka in laga roo baadiyaa loo raro baadiyaha noloshiisa ayaa adag oo cilmi iyo diin iyo sanco iyo waxba toona laga heli maayo sidaa daraaddeed baadiye looma rari karo qiila qowl kalena wuxuu odhanayaa maya cilladu waxa weeye nasabkiisi baa dayacmaya oo nasabkii mar had halkan dee laga helay un baa laga garanayaa oo uu ka ag dhowaan karaa ciddiisina haddii meel kale loo raro nasabkiisi ayaa lumaya haddaba wuxuu leeyahay nin belediya hadduu ilmo ka helo beled uma sugno inuu baadiye u raro wala asax ana lahu naqlahu ilaa beledin aakhira laakiin beled kale inuu u raro wuu leeyahay asax baynu nidhi weliba beled kale inuu u raro wuu leeyahay waa markaynu ku soconno cilladii hore oo ah waxaa baadiya loogu diidanaa wuu nolol adag yahay oo waxba lagama helo de markaa waxay leeyihin beledkii kale mar hadduu beled ka rayo beled kale u rayo dee labadii beled waa isku maciishad oo magaalooyinkii waa isla mid asaxa kaga hor jeedana wuxuu leeyahy maya lama ogolo oo waxaa markii horeba miyiga loogu diidanaa nasabkiisa ayaa halloobaya baadiye waxaa loogu diidaa nasabka halloobaya dee beledkii haddii laga helo beled kale la goyno nasabkii waa halloobaya waana lgariibi walasaxana lgariibi kii qariibka ahaa waxa u sugnaaday ida iltaqada bibeladin beled markuu ka qaada an yanqulahu ilaa beledin inuu raro wain wajadow bibaadiyatin hadduu ka helana falow wuxuu leeyahy naqluhu inuu raro ilaa beledin ee wain wajadow hadduu ka hela wain wajadahu hadduu helo badawiyun ayaa bibeladin ka helay fakalxadariyi kii reer magaalka abuu la mid yahy aw bibaadiyatin muu ka helay uqira biyadihi baa lagu sugi waqiila waxaa le in kaanuu hadday yantaqiluuna kuwa gure linucjati dhaaqa hadday u guurayaan lam yuqarra lagu sugi maayo waxau sheekhu leeyahay ninkii qariibkaha socotada ahaa ee beledka masalan hadda la joogo ku qariibka ahaa haddii uu qaado ilmo uu beled ka qaado beled uu qariib ku yahay oo aanu deganayn ayuu ilmo ka qaaday wuxuu leeyahay an yanqulahu ilaa beledihi inuu beledkiisii u raraa buu leeyahay beledkiisii masalan isagoo gobolkaa tog dheer ka yimi oo kale dee in waqooyi galbeed uu ka qaado waa waa waa u bannaan tahay oo haddana weliba uu xaggaa ula kaco beledkaa kale maxaa yale maciishadii baa isku dhow marka cilladii hore lagu socdo taaniguna wuxuu leeyahay maya ma bannaano nasabkiisii ayaa hallaabaya wain wajadahu bibaadiyatin falahu naqluhu ilaa beledin haddii uu ka helo kaa beledigii baadiye ayuu ka helay falow naqluhu ilaa beledin beled inuu u radaa buu leeyahay dee beledkan ayaa u dhimrisan oo uga nolol roon waa marka tii lagu socdo haddii qowlkii kale lagu socdona waxa weeye looma rari karo oo dee nasabkiisii ayaa ku lumaya wain wajadow badawiyun mid badawi ah waa kaa reer baadiyaha ayaa bibeledin ka helay magaalo u soo safro adhi yar keenay ayuu dabeedna ilmoon isagoo aroorka la haya ka helay fakalxadariyi kii reer magaalkaan buu la mid yahayoo hadduu yidhaha magaaladanba waan la joogayaa dee waa lagu dayn oo u ohayn hadduu yidhahda magaalo kalean u rari waa lagu dayn hadduu yidhaha baadiyaaan la qabanna maya weeye aw bibaadiyatin buu ka helay meeshuu ka helay lafdeedaaba baadiye ah isagana waa ninka hadday iska adhi raacatada uqira biyadii gacantiisaa lagu dayno la odhan maayo bacdimaba aanad magaalo geynaynin iska keen la odhan maayo maxaa yeele isagu dee halkuu ka helay waa u halkanu qiil baa wuxuu leeyahy in kaanuu yantaqilan linucjati reer baadiyahanaa kala laba oo qaarna waa iska degaan aan guurin qaarna waa kuwaasun dhibicda hoos yaacaya kolba halka daaq leh uuna guurayaa hadduu yahay markaa kuwaa yantaqil linucjati daaqa nucja waa dalab racyi maraca daaqa kuwaa u guuraya iyo biyaha iyo hadday yihiina soconayaan mar qura istaagaynin yaan lagu daynin ha laga qaado hadday yihiin qura meel iska deganna ha la iska daayo buu leeyahay oo haayo wa nafaqatuhu haddaba ilmaha yar nafaqadiisu fii maalihi alcaam maalkiisa caamkaa ayay ahaatay kalwaqfi waaba waqfkii cala luqaaa'i kuwa luqadadaa lagu waqfay aw ilkhaasi ama maalkiisa khaaska ah huwa maalka khaaskiina makhtasa bihi waa wuxuu ku gaar noqday dalika misaalka hiyaabin maryaweeye malfuufatin calayha oo lagu dubay wa mafruushatin taxdahu mid hoostiisa goglan weeye wamaa fii jaybihi hadduu jeebba leeyahay waxa jeebka ugu jira weeyo min daraahima iyo wagayrihaa wa mahdihi iyo xoolkiisii wa danaaniire iyo shilimo manhuuratin oo la saydhiyey fawqahu korkiisa lagu daadiyey wa taxdahu iyo hoostiisa waxa uu leeyahay sheekhu ilmihii yaraa ninkii soo qaad halkuu wax ka siin baa haddaba timi daba wuxuu leeyahay ilmahaa yar hortu ninkan qaaday dhakadiisa may ahaanin ninkan ixsaanun buu sameeyo isagu soo qaadiye bacdimaaba aada soo qaadayna adaa laga rabaa waxaad siinaysayna maaha wuxuu leeyahay waxaa laga siin fii maalihi alcaam maalkiisa caamka ah oo maalkiisa caamkii waa maxay yacni maalkan caamka ah ee layskaga talagalay dadkaa baahan ayaa laga nafaqay kal waqfi cala luqataa si dadkii diinta ku dhaqmayey ee sharciga garanayay ee dee hantidana lahaa dee qaar baa iska waqfi jiray guri dhan oo odhan jiray ilmayawgaa la tuuray ee aan cidnaba lahayn ayaan ku waqfay ha laga masruufo un markaa kal waqfi cala luqataa agoommada carruurtaa yaryare waxaan leeyahay la tuuray wixii lagu waqfay hadduu waqaf jiro dadkaa lagu waqfay ayaa laga sii wixii loo dardaarmay markaa waxay yidhahdeen culamada qaarkood baa yidhi oo sidee ayagoon joogin looguma waqfi karaa ilan waxaa lagu waqfaya inuu mawjuud yahay baynu xaggii waqafka ku soo marneen sidee bay u suurtogelaysa waxay yidhahdeen xagga marka jiha lagu waqfayo waxba jihadaasi inay joogtaa shardi maxmar haddii jiro dadka luqadada ah oo kale haddii la yidhaahdo dadka fuqarada iminka in faqiir halkan taagan yahay faqiir miyaa marnaba la waayayaa waxba inuu halkan taagan yahay shardi maaha kadalik tanna dee ilmo yaroo la tuuray inuu saakadaa lahayo wiiqdahayo maaha kalwaqfi cala luqataa maalka markaas caamkahay waa kaa ka idaafadan dee maalka laqiidka loo idaafaynayo iska majaaz baa ku jira aw ama alkhaasi aw fii maalihi alkhaas maalkiisa gaarka ah ayaa laga nafaqayn maalkiisa gaarkiina makhtasa bihi waa wuxuu gaarka ku noqday ka hiyaabin malfuufatin calayhi waaba mid yar khayr labaa dhashayoo mare yar oo wanaagsan oo haddii la yar iibiye iyo wax yar goynaysa dhowr mare isugu soo yar duuduubtay markaa taasoo kale ayaa dee loo iibin wa mafruushatin taxdahu haddii waxoogay furaashiy iyo wax yaryaroo wanaagsan hoosta laga soo geliy halkaasaa wax laga siin wamaa fii jaybihi waxa markaa jeebka ugu jira min daraahimo wagayriha daraahim iyo haddii lacag iyo wax loo geliyo taasala wamadi iyo xoolkiisa wadananiire manhuurati fowqahu iyo shilimayo lacagii haddii wax dusha loogu daadiyey wataxdaw iyo hoostiisa haddii loo gelayey waxaas baa maalkiisa gaarkiina uu yahayo ayaa laga nafaqayn maxaa yeelay isaga gacanta ku leh wa in wujida haddii la helo fii daarin fa hiya lahu daartaa isaga ayuunbaa leh walaysa lahu ma sugnaanin maalun madfuunun taxtahu maal hoostiisa le aasa wakadaa hiyaabun waamticatuna waa lamid mawduucatun la dhigay biqurbihi agdiisa fil asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii laga helo xoogay sandaqad yar ayuun baaba isagoo waadaa ka haya ayaa laga hela leegeegiyoo sandaqadii cid ku jirta iyo cid sheeganaysaa midnaba ma jirto isagu unbaale baa la odhan mar haddaan cid sheeganaysa aanay jirin isagaa looga tegay oo looga cararay oo isagaala u weeye dee bal hadday dhowrba yihiinna baa layidhi way wada yeelan unbale hadday dhowr yihiinna walaysa lahu uma sugnaanin buuri maalun madfuunun taxtahu maal haddii la aasay meeshii laga helo ilmaha yar ma leh meeshii uu kuma jiifay ayuun baaba oo meeshii laga qaadiyo war meesha maxaa qodqoday waxay camudan iyo waxaa bal hadda qodo waaba la qodayba waxoogay adduunyaa baa loogu tegey taa ma yeelanayo markaa maxaa yeelay dee kii weynaayo xataa baaliqa aha ayaa dee meelu iskaga fadhiyay haddii xoola laga helo aan yeelanaynin dee kan yarna markaa aabaa isna kasii yaryi marka haddii wax dee berigii zamanuljaahiligi la aasayna rikaasunbuu noqon haddii kalena dee luqadiya baadin buu noqon waxaa la mida wakadaa hiyaabun waamticatun waxaa la mida marya iyo alaab iyo mawduucatun biqurbihi filasax egtiisa la dhigay haddii shandad yaroo halkaasun uga muuqata la arko ama weel yar iyo waxoogay halkaa yaallaa taa isagu ma laha leanna gacantu waxay ku sugnaan wixii la xidhiidho uun laakiin wax meel cidlaa iska yaalla la raacin maayo fain lam yucraf lahu maalun maal loo garan maayo waqafna maba jiraba waxbana ma wato faladharu annahu yunfaqu calayhi min bayt lmaal ayaa laga nafaqay fain lam yakun bayt lmaal waa jiraa shilinba kuma jiro qaama almuslimuuna baa bikifaayatihi ku qumaya qardan bilqard ay ku nafaqeeyaan wa fii qowlin nafaqatan binafaqa waxa uu sheekhu leeyahay haddii ilmihii waxaan waxaa laga nafaqaynayaa maal caami hadduu jira iyo maal khaasa kolba kii jirun baa laga nafaqaynaya maal caami ma jiro oo waxa luqada lagu waqfay ma jiro maal khaasina ma jira isagoo muruxa ayaa cidlo lagu soo tuuray faladharu anhu yunfaqu calayh min bayt lmaal baytulmaalka bangiga muslimiinta ayaa laga nafaqayn oo sahmiga musa masaalixda ayaa wax laga siinaya xayr wacli cumar bin khadaab ayaa saxaabada kala yarta shay war bal saynu dhahay ilma yawi yare meeraha ilin waqti walba waa jireen ilmaha la tuurayaaye saynu nidhahnaa dabeedna waxay isku waafaqeen in baytulmaalkaa laga siiyo fain lam yakun baytulmaal lamaba hayaba ama waaba la hayaayo shilinba kuma jiro qaamulmuslimuuna bikifaayatihi dee dadka muslimiinta siiba kuwa waxhaya ayaa laga doonayaa inay nafaqeeyaan dadka beledkaa ilmaha yar laga helay dadka waxhaysta ayaa la saaraya oo loodhaya nafaqeey maxaanay maraa ku nafaqeynaya qardan ama ha lagu qoro un ama markaa dee ha ku soo celiyo ilmahan yaree markaa laqiidkahay markuu weynaadee uu shaqaysto si uu isaga soo celiyo imikaba masalan qolyahan dee qaxoontiyada iyo meelahan yurubay dadku inooga yaacaan waxaa la siinayo dee waa lagu qoraa un inta badane hadday waxbartaan iyo hadhowba hadday shaqeeyaan laga gooyaa marka waa qardan amaan wa fii qowli nafaqatan qowl baa wuxuu leeyahy warmee waa nafaqo nafaqada carruurtaada miyaad ku qortaa oad amaahaysaa maya tanna taasunbay la mid tahay ninkii qaniga ahaa ee la saaree layi nafaqa carruurtiisunbuu la mid yahayo wax nafaqe maaha wax amaahahoo ilmaha yar lagu sii qorayo maaha markaa qardan iyo nafaqatan nasculkhaafid baa lagu nasbiyeeyo bilqard wa bilnafaqa ama calaa tamyiiz bay noqonaysaayo qardan min jihati qard yani amah ahaan nafaqata wa min jihati nafaqa walilmultaqidi kii qaaday waxa u sugnaaday alistiqlaalu inuu la keliyo bixifdi maalihi maalkiisa ilaalintiisa fila sax haddaan qabanno walaa yunfiqu calayhi minhu kana nafaqayn maayo ilaa biidni alqaadi qaadiga idankiisa ma qaطcan khilaaf la-aanba waxa u leeyahay sheekhu ninkan multaqidka ah ee qaaday wuxuu leeyahay inuu la keliyo bixifdi maalihi maalkiisa ilaalintiisa hadduu waxoogay maalo watay maalkiisa ilaalintiisa inuu la keliyo bulfida sax haddaan qabanno maxaa yeelay mar hadduu ilmihii lahaaba isagu dee hayo maalkiisuna waa kasii awlaysan yihin de waa qofkii caadilka ahaa walaa yunfiqu calayhi minhu kana nafaqayn maayo ilaa biidni lqaadi qaadiga idankiisa mooyaane laakiin markuu ilmahaa yar ka nafaqaynayo maalintuu daasad caanaa uga soo iibinayo maalintuu dawo yar uga iibinayo waa inuu markaa maxkamadda tagaayo warqad markaa haddii kaloo wixii la waayo yidhaahdo waan siiyey uun dee ilmihii yaraana waa kanoo isna hadal laga dhegaysan maayo dacwo dekadiisuunbaa laga saari hadda isagoo kuma nafaqeeyey haddii hadhow la isqabsado isagoo marakada laga saaraya si aanay taasi u dhicin waa in markaa idan uu helaayo qaadiga uu ka galaansho ka sameeya maalin kasta intu siinay faslun fi lxukmi bis ilaa biidni lqaadi qaطcan khilaaf la-aanba yani waa isku waafaqsanyihin inkastoo culimada qaarkood ay khilaaf sheegeen fi lxukmi biislaami laqiidi waxa uu u fasirayaa xukunka la xukmayo bal ilmahan islaamnimadiisa idaa wujida marka la helo laqiidun ilma la turay baa bidaari lislaami laga helay daar islaam wa fiihaana ahlu dimmatin ba aha ow bidaarin baa laga helay fataxuuhaa ay fureen wa aqaruuha ay ku sugeen biyadi kufaarin gaalo gacanteeda sulxaan ay ku sugeen ow bacda milki ameyntay mulkiyeen dabadeed bay ku sugeen bijizyatin wa fiihaa muslimun baanu ku siban xukima biislaami laqiidi laqiidkaa islaamnimadiisa ayaa la xukmin waxau sheekhu leeyahay haddii la helo ilmo la tuuray baa bidaari lislaam daarulislaam meel muslimiina degan tahay ayaa laga helay wa fiiha aludima wain kaana fiiha aludima habayna ugu dhex jireen qaar aynu jizye iyo cashuuriya wax ka qaadnaa habayna ogaaliya habaynala deganaadaane haddii daartaa daarulislaam laga helo aw wujida laqiidun baa la helay bidaarin fataxuuhaa daar ay furteen daarta imika beledkii ayaa looga jeedaa ee daartu aqalkii keliyaha maaha ama daar ayo beleda ay furteen dadka muslimiintii wa aqaruuhaa dabeedna ay ku sugeen biyadi kufaarin sulxan gaaladii ay ayagoon dhulkiiba kaba qabsanin oo aan weli ka milkeen ayay gaaladii ku sugeen gacantoodii sulxan way heshiis bay kula galeen oo haya bay yidhahdeen idinku halkaas baa laga helay ama ow aqaraha almuslimuuna biyadi kufaarin bacda milkiha ama muslimiin ayaa gaalo gacanta u gelisay bacda milkiha intay milkeen ay xoog ku qabsadeen dabadeed ayay gaalo gacanta u geleen bijizyatin iyagoo cashuur ka qaadaya daarta noocaasa ayaa laga helay wa fiihaa muslimun meesha intaasoo suura afartaa suurana daarusaam marka laga helo marka daaray furteen ay suluxaan ugu dhimeen gaalo laga helo mid ay milkiyeen marka laga helo iyo mid kaloo hoose uu ku darayo meel ay deganaayeenoo dabeetana ay gaaladii ay ka saareen wa fiiha muslimun intaasoo masala muslimiin ayaa ku sugan muslimun qof muslima ayaa ku sugan muslim ayaa ku jira xukima biislaami laqiidi waxaa la xukmin ilmahaa yaree la helay inuu islaam yahay islaamka ayaa la qaliba kaa ku dhex jira unbaa dhalaa la odhan oo la xukminaya maxaa yeelay xadiidkii imaamu axmed iyo ay warinayaan daraqudni alislaamu yaclu walaa yucla aley islaamku isagaa sarreeye lagama sarreeyo waxaase shardi ah dee in muslimkaasi muslim uu ka suurto geli kara ilmahaasi uu yahay hadduu ilmo yaran waxbaba dhali karan yahay de layska raacin maayo un waa inay muslim ay suurtagal tahay ilmaha inuu dhala ay tahay wain wujida haddii la helo bidaari kufaarin baa laga helay fakaafirin weeye in lam yaskunha muslimun haddaan la deganayn wain sakanaha hadduu dego muslim muslimun muslim ka asiirin mid la qafaashay wey wataajirin ba wey famuslimun wey filasaxi waxau sheekhu leeyahay haddii laga helo ilmihii bidaari kufaarin baa laga helay niman gaalaa daartood baa laga helay niman qaanu dagaalamayni fakaafirin ilmahaa yare la helay gaal buu noqon in lam yaskunha muslimun haddaanu meeshaa daarulkufaarta muslim deganayn maxaa yeelay dee qof muslimahoo la haleeshiiyaa meesha ma jiro wain sakanha muslimun meeshu daarulkufaar haatee hadduu muslim degan yahay kaasirin waaba mid la qafaashay mid taajira ama meesha wax ka qaadqaata fa muslimu way fila sax haddaan qabanno islaamkaa la qalibaya dee kaa asiirkaa lafdiisu waa inaanu ilay qofkaa la qafaashay baa dhowr nooc ahe mid ay ka suurto gelaysa waa inuu yahay masalan haddii maalintii la qabtayba jeel un la geliyey oo halkaasun marsikaa yaruu ku xabisan yahay dee lama odhanaya isagaa dhalay markaa ee mid magaalada iska dhex qaadayo kala wey imanka waxaan ay u yidhaahdaan yani aliqaama aljabriya waa nagaadi masalan qofkaa l ayaa ayaa la xukuminaya inaanu beledkaa ka bixin iqaama jabriya baa la yidhaha waa taasoo kale magaaladii meel kasta waa ka mari kara lakin inuu ka baxayo baan la la ogolay qaar baa gurigooda lagu xukumaayo layidha gurigoodasu bay ku jirayaan kamana bixi karaan markaa haddii ay kuwaas jiraan muslim ayuu ilmahaa la heray noqonaya oo kaasun baa la heleeshiin waman ka xukima la xukuma biislaamihi bidaari lagu xukumo fa aqaama dimiyun bibayinatin uu ku soo taaga binasabi laxiqahu waa haleelaya watabicahu fi lkufri gaalnimadana waa ku raacaya wain iqtasara cala dacwa hadduu ku gaabsadana falmadhabu annahu laa yatbacuhu raaci maayo fi lkufri gaalnimada ku raaci maayo waxau leeyahay sheekhu ilmaha la xukmiyo islaamnimadiisa daar lagu xukmiyo daar ayaa lagu xukmiyey masalan dee daarulislaam masaladaa hore ee daarulislaamka laga helo ahludimana joogeen ayaa islaamnimadiisii la xukmiyey faaqaama dimiyun bibayinatin binasabi mid dimiyahoo gaal aynu jizye ka qaadayno o inagu dhex jiray baa markhaati soo tagay binasabihi nasabkiisa ayuu markhaati u soo tagay inuu ilmahan dhalay isagu laxiqahu ilmahaasi wuu haleelayaa dee sidii qofkii muslimka haba nasabka ayuunbu kala mid noqon watabicahu fi lkufri gaalnimadana wuu ku raacay leanna wixii islaamnimada aynu malaynaa meesha ka baxaysa maxaa yeelay daartu dee waa iska markaa xugun daciifa tabiciyadeedu waa iska daciif raacinteedu bayinada ayaa ka xoog badan wain iqtasara cala dacwa hadduu yidhaahdo waa ilmahaygii uu ku gaabso oo markhaatina aanu haynin wain iqtasara cala dacwa hadduu ku gaabsado sheegasho qura markhaatina uu keeni waayo falmadhabu annahu laa yatbacu fi lkufr ku raaci maayo gaalnimada nasabkii mar hadduu sheegtay wuu ku haleeli laakiin waxaanu ku raacaynin xagga gaalnimada ayaanu ku raacaynin islaamnimadiisii ayaynu xukminay ilmahan sheegasho gaal sheegtay markaa lagu burin maayo oo lagu doorin maayo wallahu aclam waa la xukminayaa biislaami sabiyi sabiga islaamnimadiisa bijihatayni laba jiho ukrayayni oo kale laa tufradaani kuwaasoon la qadarin fii laqiitin ilmo la helay axadumaa midko alwilaadatu waa dhalmo fa idaa kaana markuu yahay axadu abaweyhi labadiisa aabba mid ka midi musliman markuu yahay waqtalculuuqi waktiga ilmahaasi uu guntamay fa huwa ilmahaasi muslimu weeye fain balaga haddii uu qaan gaadhoba wasafa kufran gaalnimo uu nafdiisa ka cabiro fa murtadun murtad ayuu noqonayaa walow caliiqa hadduu guntamo bayna kaafirayni laba gaal dhexdood ayuu ilmahaasi ka guntamay uma aslama axaduhumaa midkood ayaa islaamay xukima biislaamihi ayaa la xukmin fain balaqa hadduu qaan gaadhoba wasafa kufran isna gaalnimo uu nafdiisa ka cabiro fa murtadun murtad weeye wa fii qowlina kaafirun asliyun gaal asliya weeye waxa uu sheekhu leeyahay masalo kale oo uu fangeliyey oo uu raaciyey un masalooyinkaa hore ayuu halkan nooga sheegayaa wuxuu leeyahay sabiga islaamnimadiisa waxaa lagu xukmiyaa laba jihoo kale oo aan taa daarta aan ahayn oo ayaga aan la qadaraynin yacnii laqiid iyo ilmo lumay ee uu sheegay uun fangelin uun masaa'ilkan mar haddii islaamnimo sabiya wax laga hadlayo fangelin uun uu sheegay ee ayaga aan laqiid lagu qadaraynin ayay ku sugan tahay islaamnimada sabiga oo lagu xukumaa midkood waxa weeye waa dhalasho dhalashadaasina waxa weeye haddii uu ilmahan labadiisa aabba midkood muslim yahay waktiga uu yacnii culuuqa ee ilmahaasi oo calool galay ama uu guntamay haddii labadiisa aabawaa baabu takliib oo aabbaha iyo hooyada ayaa loo jeedaa hadduu mid ahaantood muslim yahay fa huwa sabigaasi macnaha ilmahaa yare ama labaada ama dhadigahaadee muslimun muslim weeyaan oo sidaas ayay culimmadu ku ijmaaceen islaamka ayaana la qaribay la qallibayaa wixii markaa dabadeed yimaado labadooda ku yimaadana ee wax ictibaara yeelan maayo fa in balaqa haddaba ilmihii yaraa ee aynu islaamnimadiisa ku xukunnay raacinaynu labadiisa aabba mid ahaan raacinaynaa hadduu qaangaadho wasafa kufran nafdiisii dabeedna uu gaalnimo kaga cabiro oo uu gaalnimo isku sifeeyo fa murtadun murtad ayuu noqonayaa leanno islaamnimadiisii markaa hore ayay suganto waalidkii ayaa la raaciyey markan dambe ayuu ridoobay haddaba wuxuu uhi walow caliiqa bayna kaafirayni laba gaal ayuu marka horeba ka dhex guntamay ilmahani uma aslama axaduhumaa midkood ayaa islaamay dabeed walow intaanu qaangaadhinba ha ahaatee isagoo waxoogay laegba ha ahaatee mid ahaantood ayaa islaamay xukima biislaamihi islaamnimadiisa waa la xukmin oo waa islaam unbaa la odhanoo kaa islaamay ayuunbaa la raacin waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum yacni aayaddaas ayay u yar istiinaaseena u yar weheshadeen kan lafdiisu wuxu uhi fain balaqa wawasafa kufran hadduu qaangaadho dabeedna intuu qaangaadhay dabadeed uu gaalnimo isku sifeeyo nafdiisa kaga cabiro fa murtadun murtad ayuu noqonayaa o dee islaamnimo ayaa hore loogu soo xukmiyey wa fii qowlin kaafirun asliyun qowlna wuxuu leeyahy waa kaafir asli ah leannu marka hore ayuu gaalnimada ku xukmisnaa xukunkaa dabeed waxaa lagaga kaxeeyey gaalnimadaa uu ku xukunaa raacintan waalidkii la raaciyey markaa haddii uu dabeetana keliyoobay oo isagii markaa uu gaar noqday way go-aysaa tabiciyaddii oo nafdiisa ayaa dabeedna loo ictibaarinaya gaal asliya buu noqonaya athaaniyatu masalada labaad idaa sabaa haddii oo qafaasho muslimun nin muslimi tiflan ilmo yar hadduu soo qafaasho tabica saabi'a wuxuu raaci uun kaa qafaashay fil islaami ayuu ku raacay in lam yakun macahu haddaanu la jirkiisa hayn axadu abaweyhi labadiisa aabbo mid ka midii haddaanu la socon ee walow sabaahu dimiyun haddii qoladaa dimiga la yidhaahdo mid ka midii uu soo qafaasho lam yuxkam biislaamihi islaamnimadiisa lama xukminayo fil asix haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay masalada labaad ee ilmaha islaamnimadiisa lagu xukmiya waxa weeye masalan nin muslima ayaa wuxuu soo qafaashay oo dagaalkii gaalada lagula jiray wuxuu ku soo helay ilmo yar mar haddii ilmo yar nin muslimu soo qabsaday kaa soo qafaashay ayuunbuu islaamnimada ku raacayaa oo ilmaha yare lasoo qafaashay islaamnimadiisa ayaa daahiran waa baatinan ba la xukminaya waase goorma waa marka aan labadiisii aabbo hooyadii iyo aabihii midnaba aanu la jirin ilmaha weeye hayeele wilaayo ayuu dee ku yeelanayaa cid uga dhowina ma jirto sida aabbaho kale ayaa loo raacin haddiise aabbayaashii mid kami ama aabihii ama hooyadii lasoo qafaasho dee saabigii ma raacayo waxaana looga jeedaa yacnii in ay isku wada ciidan iyo isku qaniimo keliya un ku dhacaan baa looga jeedaa nin inuu wada leeyahay loogama jeedo maxaa yeelay asalkiisii mar haddii uu meesha marayo raacintiisa ayaa ka xoog badan kaa soo qafaashay in la raaciyo walow sabaahu dimiyun qoladaa aynu cashuurta ka qaadna ayaaba dagaalkii inala galay oo ina raacay sida xagga dambe kitaabujihaad bay inoogu iman doontaa